tahriibayaashan ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid ah ehladooda oo in muddo ah la'sanaa halka ay jaan iyo cirib dhigeen haddaba waa kuwan dhallinyarada oo ka waramaya dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen iyaga oo sidoo kale dhallinyarada ku sugan dalka ugu baaqay in aysan tahriib gelin oo naftooda halis gelin inaa dalkaygii oo in badan aan ka maqnayn aan dib ugu soo noqonno annagoo in badan ku dhibaataysnayn dalka aljeeriya dhibaato badan iyo daal badan kabacdi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waxaan ku sugannahay waddankaygii hooyo ilaahay mahaddiis weeyaan maanta mar haddaan aan joogno waddankaygii annagoo aan filaynin inaan ku soo noqonno ama aan helino ama aan helinno xorriyaddan maanta aan haysanno waa mahad ilaahi weeye
dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay waddankiina aamina tahriibka oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee nolosha ayaa waxaa ku dhintay kumanaan kun oo ka soo kala jeeda waddamada caalamka waxaana ugu badan dhallinyarada ku dhimanaysa kuwa ka soo jeeda qaaradda afrika waxay aqoon-yahanada iyo culimada bulshada soomaaliyeed ugu diigayaan mar weliba dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka